subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaa gelinkii dambe ee khamiistii shalay lagu qabtay kulan ay soo qabanqaabiyeen jaaladii soomaalida waa jaaliyadda soomaalida gobolkaasi kulankaasi oo ay ka qayb galeen qowmiyadaha kale ee ugu badan gobolkaas ayaa waxaa lagaga hadlay sidii dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan muslimiinta iyo madowgu aan loogu dhibaatayn lahayn gudaha gobolkaasi arrintan waxay timid kadib walaac fara badan oo la soo darsay dadka laga tirada badan yahay qaarkood kadib doorashadii madaxtinimo ee donald trump ee toddobaadkii tegey wariyahana jamaal axmed cusmaan ayaa kulankaasi waxa uu ka waraystay doctor siyaad cabdulaahi oo ahaa ruuxii soo qabanqaabiyey kulankaasi
jamaal aad baad umahadsan tahay shirka waxaanu u qabanay maadaama doorashadii ka dhacday maraykanka dadka badi ay la soxdaa la socdaan siday u dhacday cabsi badan ayaa dadka kusoo kordhoontay jaaliyadda dadka oo muslimiinta haweenka dadka oo immigrant-ka ah oo aan maraykanka uu ku dhalan laakiin maraykan ama maraykan ah ama degin degan maraykan degan walaac badan ayaa kusoo kordhay maadaama madaxweynihii la doortay uu noqday uu ahaa qof ka dhawaajiyay mar badan doorashadii markay saxotay in maaragtay uu u geysan doono mise laga yaabo in sharciyo badan oo cusub lasoo rogo oo dadkaas ama lagu baaro ama ama lagu tarxiilo ama ereyo badan oo ka yidhi muslimiinta mise xaasatan soomaalida marka shirka waxaan u qabanay jaaliyadda minnesota oo khaasatan dadka oo aan ayaga ahayn communitiyada ama muslimka ahayn soomaalida inay kasoo qayb galaano oo ay kala ka wada hadalno sidii aan dadka ku caawin lahayn hadday dhibab noocaas oo kale ay yimaadaan hadda already dhibab badanaa ka dhacay iskuuladii ilmo badan oo iskuuladii midabta koor lagu laleeyahay hooyadaa baa la tarxiilaya iyo dalka ka timaada kulaabo iyo dadka kale ee aan muslimiinta ahayn ee kulankan aad ku casuunteen oo idinkala qeyb galay walaacaad qabtaan markaad u muujiseen aad u bandhigteen kolley wax badanna way kala socdaan arrimaha jira maxay idin muujiyeen wax yacni laga fajaxmo oo yacni farxad weyn ayaan horta shirka kala kulanay oo khaasatan aan dad boqol ilaa iyo almost hundred ten hundred twenty ka badan ayaa kasoo qayb galay waana shir wuxuu ahaa si deg dega lagu qabtay oo on facebook aanu soo gelino wakti badan aanu sii gelinin run ahaantii dad badan ayaa yimaaday ajnabi u badan maraykan dad ku dhashay u badan ka cabanaya mediada waxay ka maqlayaan ka cabanaya gabdho muslimin ama xijaabka laga jiido ama cunug school hadal xun lagu yiraaho ama qof shaqadiisii tegi karin cabsi waxaan ka kala kulanay farxad weyn run ahaantii oo anagana siisay confidence iyo iyo motivation badan inaanu shaqadan sii wadno dad waxay waxay diyaar u yihiin inay iskuullada tagaan ilmaha la hadlaan macalimiinta la hadlaan cod ay u noqdaan advocate ay u noqdaan communityga marka shirkanna waan sii wadaynaa waxaan laga codsaday inaan sii wadno shirarkan inaan dadka jaaliyadda aan soo dhiirigelino dhibka kolley midabta kor wuu iska jiri jiray laakiin hadda waxay wuxuu usii ziyaaday nin waxaa yacni madaxweyne noqday ood u malaynaysa inuu fasax siiyey dadka inay wixii sameeyaan waxay u tafsiirteen maadaama uu ninkii la doortay in yacni amar la bixiye ahaan dadkii in waxaas lagu sameeyo oo waddooyinkii lagu duqeeyo dadka marka kulankani wacyigelinta ah iyo inaad dadweynaha aad u sheegtaan walaaca aad qabtaan walaaci aad qabteen marka in uu joojin doono maydinla tahay shirka wuxuu noo furay il aad u malaynaysid in advocates badan ay kasoo bixi karaan dadka mainstream society-ga loo yaqaano ama dadka ayaga hadda aan minority-ga ahayn marka waxaan nalaga codsaday inaan shir labaad qabano aan process aan samayno aan sii ballaarsano marka laakiin waxaan ku dayaynaa inaan gobollada ay u badan yihiin dadka muslimiinta ah inaan arrintan kusii ballaarino kaasi wuxuu ahaa doctor siyaad cabdulaahi oo khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ugu warrameeyey waryahayga jamaal axmed cusmaan dhinaca kale xukunkii maxkamadeed ee toddobaadkan ku dhacay sagaal dhalinyaro oo lala xiriirinayay ururka isis ayaa weli maskaxda bulshada soomaalidahi ku sii jirta haddaba waxaa bulshada la gudboon xiliyada soo socda ayaa waxaa wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade uu ka waraystay garyaqaan cabdiwaaxid qalinle oo maxkamadeyntaasi si hoose ula socday garyaqaan cabdiwaaxid waxa uu marka hore ka hadlaya sida uu u arko xukunadii dhacay run ahaantii go-aanka ee soo baxay usbuucaani wuxuu ahaa go-aan aad iyo aad u adag garsooruhu waxaad moodaa muddo ayuu run ahaantii aad iyo aad ula tacaalayey ama ugu wareersanaa isaga laftiisu wixii uu ka yeeli lahaa waxaad ogaataa ma jirin xukunno hore oo uu kaga dayanayay arintan ama garsoorayaal hadda ka hor xukunno arrimo noocana ka gaaray arrintani arrin ugub ah ayay garsooraha laftiisa ku ahayd wuxuu isku dayey in uu muddana runtii ku wareersanaa kana fikirayey ciqaab nooceeya ayay mudan yihiin dadkani ma dhaqan celis bay u qalmaan oo in dhaqan celis lagu dhaqan celiyo mise waxay u qalmaan dhallinyaradani in cashar loo dhigo si kuwa ka dambeeya ee laga yaabo inay wax noocaasa ku fikirayaan ay run ahaantii ay ku waantoobaan marka xukun adag buu ahaa runtii markaa dhinac walba ka eegto
matalan hadda sanado kala gedisan baa lagu xukumay marka aad maqasho qof baa soddon iyo shan sano lagu xukumay waxaa kuusoo baxaysa qofkaasi inuu shan iyo soddon sano xirnaan doono matalan da-da markaa jiro wiil dhalinyara hadaad ku darto masalan wiilashan qaarkood labaiyo labaatan jiro iyo waxyaabahaas ay ahaayeen marka konton iyo dhowr sano qofkiiyuu jiro inuu noqon doono xilliga muuqanaysa inuu soo baxo marka arrinta haddaad ka wadato qofka lagu xukumaa toban sano tusaale oo kale ma tobankaa sano ayuu xirnaanayaa mise waxaa jira qaab ka duwan oo sanadahaas ay usoo yaraan karaan horta sideedaba garsoorayaashu markay sanado ku xukumayaan dadka waxay raacaan shax la yidhaahdo federal sentencing guidelines oo ah shaxda xukun ciqaabta ee habka ciqaabta loogu rido ama hanaanka ciqaabta loogu rido dadka eedaysanayaasha ah macnaheedu maaha tobankaa sano inuu qofku dhammaysanayo waa laga yaabaa inuu dhammaysto tobankaa sano laakiin waxa inta badan dhacda oo dadku ka faa'iidaystaan haddii qofku anshax wanaagsan uu la yimaad in laga yareeyo sanadkii ama bilo fara badan laga yareeyo maalan tusaale ahaan qofkii toban sano lagu xukumay waxa uu sida caadiga ah xeerarku ay ogol yihiin in sanadkii uu xaq u leeyahay haddii uu anshax wanaagsan la yimaad in konton iyo afar maalmood sanadkii laga yareeyo inkastoo meelaha qaarkood hadda afartan iyo toddoba maalmood ay u badan tahay laakiin waxaa xeerarku inta badan ay sheegaan konton iyo afar maalmood marka qofkii dhaqan wanaagsan la yimid markuu sanadkiiba ay ka go'do markay ka go'do konton iyo afar maalmood ama afartan iyo toddoba maalmood bilihii marka hadduu tobankii sano boqol iyo labaatan sano ay boqol iyo labaatan bilood ay tobankii sano yihiin waxaa laga yaabaa toddobiyo toban bilood inay ka go'aan markaa wax boqol iyo mataqaanaa saddex bilood ah inuu qofkii shaqeeyo inuu inuu inuu jeelkii ku qaato oo u dhiganta maalan sideed sano iyo bilo ama ka yar marka waa arrin isbedeli karta oo waxay ku xiran tahay qofkaasi arrimo fara badan oo u fududaynayaa jira in sanadadiisa lasoo yareeyo marka matalan habeenkii iyo maalinta maalin laba maalin mayaa loo xisaabinaya mise waa afar labaatanka saac waa sida maalinta ay ahaan waa loo xisaabiyaa waxaa loo xisaabinaya inay isku mid inay inay hal maalin tahay baa loo xisaabinaya laba inay yihiin baa loo xisaabinaya oo waa lagaga yareynaya iyada lafteeda habeenkii maalinta marka sidaa in uga soo yaraataa soo gala intii ay maxkamaddu socotay xaakimka dhowr marbu wuxuu ku celiyey in ay muhiim tahay in bulshada soomaalida ee gobolka minnesota degan ay ogaato inuu ku dhex jiro unug jihaadi ah arrintaas markii aad maqashay xaakimku ku celcelinaya sideed u aragtay mise ku saxnaa xaakimku hadalkaas u yidhi muxuuse xiganay aniga waxay igula muuqataa xaakimka hadalkaa waxa ka keenay cadaymihii faraha badnaa ee uu arkay ogow xaakimkani dacwadu intii ay socotay oo dhan waa uu fadhiyey waa uu dhegaystay dhammaan markhaatiyadii cadaymihii o dhanna waa uu arkay sidoo kale wuxuu ogaa heshiisyada dhex maray kuwii qirtay laftooda marka ma odhan karo xaakimku wuu iska hadlay oo arrintaa wuu iska yidhi laakiin waxaad moodaa in cadaymihii uu arkay ay uga soo baxday in ay jirto unug argagixiso oo meeshan ku jira ama dad laga yaabo argagixisa inay laku yeelato taasi iyadoo jirta oo xaakimka arrinkaas ay ku kaliftay baad moodaa taasi haddana waxaa xaqiiqo ah dabcan in aan bulshada soomaaliyeed lagu eedeyn karin ama jaaliyadda soomaaliyeed lagu eedeyn karin faldembiyeedka ay galeen dad soomaali ah tiradoodu haba badnaato sidaa awgeed arrintaasi dabcan arrin waxay noqotay markuu xaakimku yiri hadallada noocaas ah runtiiba warbaahintuna qaarkood ay ku celceliyeen in runtii ay noqotay arrin qofka soomaaliga ah ee jaaliyadeennan ka mid ah inay ina dhibto waayo waxaa laynoo arki karaa dad runtii hoosta ku haysta unugyii argagixisa ah